فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel waliba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee ayay midnimada muslimiinta isugu keentay bulshada muslimka ah ee kala midibka iyo kala dhaqanka ah ee ku nool caalamka warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka insha allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada sideedaad ee taxanaha qasasun min ataariikh oo aad ku dhegaysataan barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan barnaamijka ka marnayn xubintii baraarujinta caafimaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka intiinii nala socotay toddobaadkii hore waxaan baahinay qaybta koowaad warbixinno ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay midnimada haddaba waxaad kusoo dhawaataan xalqada labaad ee ka hadlaysa sida ay midnimadu isugu keentay bulshada muslimka ah ee kala midibka iyo kala dhaqanka ah ee ku nool caalamka أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة midnimada ah in muslimiintu ku midoobaan hal maamul oo awood leh waa arrin looga baahan yahay dhammaan muslimiinta waxayna u baahan tahay inaan soo celino khilaafadii islaamka ee midaysay muslimiinta oo dhan taasi oo difaacaysay xuquuqdeena islamarkaana xambaarsaneyd raayada towxiidka walaaltinimada islaamka waxay isku keentay qoomiyado iyo qabaa'il kala duwan oo ku kala nool dalal dhaca qaaradaha dunida sida turkida falastiiniyiinta carab iyo afrikaan iyo dadyow kale oo fara badan mana jirto ummad dhulka ku nool oo la mid ah ummadda muslimka ah maxaa yeelay waa ummadda ugu wanaagsan ummadaha ee ka jira caalamka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu nagu amray inaanan murmin islamarkaana kala tegin si ay awooddeena u daciifin
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين midnimada islaamku waa muhiimad weyn wadajirkeennuna waa sirta xooggeenna midnimadu waxay muslimiinta ka caawisaa inay halgacan noqdaan islamarkaana cadowgooda iska difaacaan midnimadu waxay matalaysaa caqiidadeenna sidoo kale waxa ay baabi'inaysaa dhammaan afkaarta jaahiliyadda ah sida qoomiyadda ee ku baaqaysa in la baabi'iyo midnimadeenna sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna amrayaa inaanan kala tegin waxa uuna qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب
imaam alqurdubi allah u naxariistee waxa uu yidhi allah sarreeyey waxa uu farayaa iskuduubnida waxa uuna diidayaa kala tagga sababtoo ah kala taggu waa halaag iskuduubniduna waa badbaado ibnu mubaarak allah u naxariistee waxa uu yidhi isku duubnidu waa xarigga alle ee qabsada sidoo kale imaamu dabari allah u naxariistee isna waxa uu ka soo wariyey cabdulaahi ibnu mascuud allah ka raali noqdee inuu yidhi isku duubnidu waa xarigga alle nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu muslimiinta kula dardaarmay midnimada عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة taariikhdu waxa ayna bartay in midnimadu tahay wadada lagu gaari karo sharafta karaamada awoodda iyo horumarka intaba midnimada muslimiinta iyo walaaltinimada islaamku uma baahna caddayn waayo taariikhda oo dhan waxaa ka buuxa tusaalooyin fara badan oo caddayn u ah awoodda midnimada muslimiinta mujaahid salaaxuddiin al ayuubi oo ahaa hogaamiye mujaahid ah islamarkaana kurdi asal ahaan cajami ah ayaa waxaa u suura gashay in uu mideeyo muslimiin kala af iyo kala dhaqan ah balse ay kulmisay walaaltinimada islaamka waxa uu ku abuuray ruux islaamnimo iyo xamaasad jihaadi ah ilaa ay dhammaantood qaateen inay ku shahiidaan dariiqa alleh gaaladana ka difaacaan dhulka muslimiinta أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل ولنترك أثرا ملموسا في الناس رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته waa hagaag markana waxaad kusoo dhawaataan xalqada sideedaad ee taxanaha qasasu min ataariikh oo aad ku dhagaysataan barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى almuqayra ibnu shucba magaciisu waa abi cabdulaahi almuqayra ibnu shucba ibnu abi caamir ibnu mascuud athaqafi waxa uu ku dhashay magaalada daa'if isla ayada ayuuna ku soo barbaaray waxaana lagu tiri jiray duhaatul carab oo ahaa carab dadkii ugu caqliga badnaa uguna talakeenka badnaa waxa uu ka mid ahaa saxaabadii waaweyneed ee ku-aanka baxay caqliga garaadka iyo geesinimada waxa uu ahaa nin aad u dheer dhanka kalena gacmo dhaadheer garbo kala fog leh tincas oo yaro adagna leh waxa uu yidhi imaamu addahabi arrin ma qabsato ilaa waxa uu helayay xal iyo meel looga baxo laba arrimoodna isagama darsamaan ilaa waxa uu dooranayay teeda sawaabka ah waxa uu yidhi imaam addahabi waxa uu ka mid ahaa saxaabada kuwooda waaweyn caqli hogaamin iyo geesinimona leh waxa uu ka qayb galay beecatu ridwaan ee sanadkii lixaad ee hijiriyada waxa uuna mid ka mida labadiisii indhood ku waayey dagaalkii yarmuug waxaa kale oo la sheegaa inay qaadisiye ahayd waxa uu yidhi halmuqiyra ibnu shucba waxaan ahayn qoom caabudalaata hadday qoomkeennu islaami lahaayeenna ma islaami oo ma raaceen koox ka mida reer banu maalig ayaa waxay aadeen boqor la odhan jiray muqawqis waxayna u qaadeen hadiyado aad u fara badan wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaan raaco waxaana la tashtay adeerkay curwa ibnu mascuud athaqafi waxa uuna ii soo jeediyey inaan ka haro oo aanan raacin wuxuuna igu yidhi ma jiraan cid reer tolka ah oo la socota ee ha raacin laakiin wuxuu yidhi ma qaadan taladiisii oo waa aan raacay cid ayaga ka baxsanna ma jirin marka laga reebo aniga dhammaan waxay ahaayeen reer banu maalig waxaan gaarnay magaaladii iskandariya waxaana u tagnay muqawqis oo badda ku jira doonna saaran doon yar ayaan raacnay ilaa aan xoogaa u dhowaado waxa uuna diiday inaan aad ugu soo dhowaado oo waxa uu ii soo diray cid i waraysata waxaan u sheegay xaalkeenna socodkeenna iyo inaan asaga marti u nahay oon u soo wafdanay waxa uu amray inaan kiniisadda tagno si halkaasna lakugu marti qaado markaas kadib ayuu inoo yimid oo waxa uu ag fadhiistay ugaaskii reer banu maalig waxa uuna ku yidhi dhammaantiin ma reer banu maalig ayaa tihiin markaas ayuu ugu jawaabay oo ku yidhi haa marka laga reebo hal nin oo reer thaqiif ah waxa uu yidhi halmuqiyra ibnu shucba waxaan ahaa ninka dadka ugu liito hadiyadaha iyo soo dhowaynta intaba waxa uuna muqawqis aad ugu farxay hadiyadihii loo keenay oo waxa uu dadkii soo siiyey asagana hadiyado aad u wanaagsan balse aniga ima soo siinin wax weyn oo la sheego sidaas ayaana uga soo tagnay muqawqis iyo daartiisii reer banu maalig waxay gudagaleen inay hadiyado iyo alaabo u iibiyaan eheladoodii anna waxba ima siinin oo aan wax ku iibsado maadaama aanan hadiyado wanaagsan soo qaadan sidaas ayaana ku soo baxnay reer banu maalig waxay soo iibsadeen qamri aad u fara badan anna waxaan hoosta ka go'aansaday inaan laayo dhammaantood waxaana iska dhigay ruux xanuunsan oo waxaan mara ku duubtay madaxa waxaan ku idhi madaxa ayaa aniga e xanuun balse waxaan idinkugu kaalmaynayaa inaan qamrada idin siiyo oo aan idinsoo dhiidhiibo igamana diidin arrintaas oo waxaan midba mar u dhiibayay koob qamro ah ilaa ay dhammaantood sarqaan la wada seexdaan markaas ayaana wada laayay dhammaantood waxaana qaatay dhammaan wixii ay wateen oo idil tiradoodu waxay ahayd saddex iyo toban nin waxaan u soo galay nabiga sala allahu calayhi wasallam oo fadhiya masjidka aniga oo wata dharkii safarka waxaana i gartay abubakar oo waxa uu igu yidhi allah ayaa mahad iska leh maadaama uu islaamnimada kugu soo hanuuniyey waana sanadkii loo yaqaanay xaamul qandaq ee dagaalkii axsaab abubakar ayaa ku yidhi ma masar ayaad ka timid markaas ayaan ku idhi haa waxa uuna i weydiiyey arrinkii maalikiyiinta iyo waxa ay kala soo kulmeen muqawqis markaas ayaan ku idhi dhammaantood waan soo dilay oo waxaan soo qaatay maalkoodii iyo wax waliba oo ay wateen waxaana u imid inaan rasuulka sala allahu calayhi wasallam qumus ka siiyo nabiga sala allahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi waan aqbalaynaa islaamnimadaada balse ma qaadanayno maalka aad soo qaadatay maxaa yeelay waa khiyaano khiyaanaduna waa wax aad u xun waxa uu yidhi muqiira waxa aan dilay aniga oo gaal ah balse hadda waxaan rabaa inaan islaamo markaas ayuu nabigu sala allahu calayhi wasallam ku yidhi islaamku waxa ka horreeya waa buriyaa oo waxa dembi ka horreeyey waa tirtiraa waxaa loo yaqaanay muqiira ibnu shucba muqiiratulra'yi waxa uu ka qayb galay futuuxaadkii shaam ciraaq iyo macarikadii yamaama sidoo kale waxa uu qabtay maamulka magaalada basra ee wakhtigii cumar ibnu khadaab isaga ayaana furtay magaalooyinka maysaan iyo hamadaan waxay yidhaahdeen qaar ka mida saaxiibadiis waxaan la saaxiibnay muqiira haddii magaalada madiina ay lahaan lahayd siddeed albaab oo loo baahdo in mid kasta looga baxo caqli iyo xeelad dhammaan waxaa uga bixi lahaa muqiira caqli iyo xeelad ma jiro qof caqli uga xoog batay muqiira marka laga reebo hal wiil maahane wiilkaas oo ka soo jeeda qabiilada xaaris ibnu kacab waxayna ahayd qisadaas maalin ka mida maalmaha ayuu doonay muqiira inuu gabar guursado markaas ayuu ku yidhi wiilkii amiirow isagoo ula jeeda muqiira ha guursan gabadhan waxaan arkay iyada oo nin dhunkanayee markaas ayuu muqiira ka tala baxay gabadhii oo waa isaga tegey waxaana guursaday wiilkii markaas kadib ayuu muqiira ku yidhi wiilkii miyaadan idhihin waxaan arkay hayadoo nin dhunkanayo markaas ayuu wiilkii yidhi haa waan arkay hayada oo aabbaheed dhunkanayo iyada oo yar waxa uu ka codsaday rustum sacad ibnu abiwaqaas inuu u soo diro cid ay la hadlaan markaas ayuu sacad ibnu abiwaqaas u diray muqiira ibnu shucba muqiira waa uu la hadlay rustum kadib markii uu ku mahadiyey allah subxaanahu wa tacaala aadna u ammaanay waxa uuna yidhi إن الله خالق كل شيء ورازقه فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد فنحن نعرفه فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق والاختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننكره والله ابتلانا به والدنيا دول ولم يزل أهل الشدائد يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا ثم ذكر له الخيارات الثلاث الإسلام أو الجزية أو القتال وقال له وإن عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكم فقالوا لا صبر لنا عنه فقال رستم إذا تموتون دونها فقال المغيرة يدخل من قتل منا الجنة ومن قتل منكم النار ويظفر من بقى منا بمن بقى منكم قال المغيرة بن شعبة اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك فإنه لا بقاء للنعم إذا كفرت ولا زوال لها إذا شكرت
wakhtigii cumar bin khadaab waxa uu waali ka noqday muqiira magaalada kuufa kadib wakhtigii cuhmaan ilaa uu cuhmaan casilay muddo kadib waxa uu ku geeriyooday muqiira ibnu shucba magaalada kuufa kontonkii hijiriyada isagoo toddobaatan sano jir ah
هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad kusoo dhawaataan xalaqaadkii taxanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor xanafi cabdisheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما أنت عكادي دونا جذيعة وعذر caruurta fara badan ku haaya aad iyo aadna u faafa waa cudur marka laga hadlaya caafimaad ahaan faafitaankiisu ay ka daran tahay koroonaha siduu u faafo waxaa ka daran jadeecada si u faafto maxaa yeelay gurigan haddii ku jiro labaatan canug ee hal canug uu ku dhaco jadeecada waxaa la yidhahdaa siddeed iyo toban canug buu cudurka ku dhici karaa laakiin gurigan haddii labaatan qofood ku jirto oo hal qof koroono uu qabo waxaa laga yaabaa laba qofood saddex qofood inuu ku dhaco xagga faafitaanka marka waa ka daran yahay koroonaha waa ka daran yahay jadeecada jadeecada waxay ku dhacdaa inta badan waxaa loo yaqaana miisaliskay dhahaan qoladan gaalada inta badan caruurta ayay ku dhacaan ka yar shanta sano ka yar waxaana keena baa la yidhahdaa virus viruskaas miisaliska la yidhahdo saas daraaddeed waa cudur aada u faafa wuxuuna ku faafaa qufaca iyo hindhisada canuga markuu qufaco droobis waxaa laha ka soo baxayo dhibca oo hawadiisa soo raacayo soo baxayo way faafayaan haddii xitaa meel ay taabtaan meeliha qofka taabana laga sii qaadayaa markuu qufacana waa soo daadanayaan waa xanuun aan daawo lahayn xanuun ma aha inta shaybaar aa geysa canuga ama farmasho intuu ku sirsiro lacag kaaga daldasho intaasoo cirbadaa kuu qoro intaasuu kuu soo qorqoro ma aha cudurkan daawo ma laha cudurkan jadeecada la yidhaahdo ha isku daalinin dadka masaakiinta ee bacda loo buuxinayo ee intaasoo cirbadaa laga buuxinayo cudurkan daawo ma laha jadeecada jadeecadu waxay leedahay ka hortag tallaal ayay leedahay haddii tallaalkeeda saxda ah lagu kalsoon yahay la qaato waa waxa ugu wanaagsan ee cudurka looga hortago tallaalka saxda ah waxaa la qaataa canuga markuu maaragtay sagaal bilood jira la yidhahdaa sagaal bil markuu jiro cudurka jadeecada tallaalkeeda la siiyaa intaasaa ku filan mar dambena cudurka kuma dhacay insha allahu tacaala biidni illahi alkariim sida loo bartay waxaa la isweydiiyaa sagaal bil ka hor maku dhici karo maxaa dhacay waxaa la yidhahdaa sagaal bil ka hor canuga wuxuu haystaa difaacii hooyadiis uu ka qaatay difaacii hooyadiis uu ka qaatay intuu uurka ku jiray iyo intuu naaska ka nuugayay ayuu haystaa ku filan baa la yidhaahdaa cudurka markuu qunuga ku dhaco ilaa toban cisho gudahood ayuu ku soo muuqdaa toban cisho gudahood ayuu fayrasku ku tarmaa oo gudaha ku jiraa kadib ayuu soo muuqdaa toban cisho kadib calaamadaha la arko cunuga waxaa ugu horeeya qandho zaa'id ah canuga waxaa lagu arkayaa qandho aan caadi ahayn ma ahan qandhadii malaariyad iyo hergebka ma aha qandho aad u darna canuga qabanayso uu xisaab dul qaada karin ilaa soddon sagaal digri afartan digri ayuu tembarajirkiisa marka la cabiro gaarayaa qandhada ka bacdan cunuga wuxuu bilaabayaa qufac qallalan oo canuga aad u dhibo isku xigxiga isku xigxiga isku xigo zaa'id uu bilaabaya canuga sidoo kale canuga markay qandhadaas qabato qufaca ku dhaco indhaha ayaa aad u guduudanaya waa meelaha ugu daran ee jadeecada gasho indhaha indhala-aan xoog la bay keentaa ilmaha indhaha waa tirtaa indhaha ayaa guduudanaya xumadaas daran kadib afar maalmood ka bacdi ayaa cunuga waxaa ka soo baxaya finan fara badan sida aad aragteen oo gudguduudan finankaasaa shax ka soo dhahayo marka hore afka iyo wejiga iyo dhegaha iyo indhaha iyo wejiga intoo kale ka soo baxayaan kadib qoorta iyo feeraha iyo ilaa lugaha bay tegayaan mar alla markay soo baxaan finankaasna qandhada hoose u yaraanaysaa waa sii degaysaa ilmaha waxaa la yidhahdaa nafaqa darada hayso ama tabarta dana ama difaacooda yar yahay ama naaska aanan nuujinin ilmaha qaarkood waxay u geysaa complicate wax leeyahay complication ku samaysaa oo cudurro kaleeta ayay u sababtaa cudurka ugu daran oo asna halista ee jadeecada u sababta ilmaha tabarta dana waxaa weeye cudurkan oo loo yaqaano oofta loo yaqaano ama qaarjeexa loo yaqaano ee aan u naqeeno nimonia aan u naqaano cudurkaas waxay aad u sababtaa jadeecada ayay ka dhalataa markuu qofka difaaciisa yar yahay cudurka markay qandhadaas iyo ka soo baxaan inta badan waa soo raystaa mararka qaarkood waxaa yimaado cudurkaas oo lagu arkaa canuga markay jadeecada ku dhacdo shuban ayaa yimaado matag ishuan waa keentaa waxaa la yidhahdaa fayruskan jadeecada ah wuxuu aada ula dagaalamaa u baabi'iyaa vitamiinka loo yaqaano vitamin ega vitamin ega waa vitamiinka ugu fiican ee indhaha iyo aragga ka shaqaysiiya vitamiinkaasoo baabi'iyaa saas daraaddeed waxaa habboon ilmaha jadeecada markay ku dhacdo waxa u habboon ee loo tari kara inay tahay in la siiyo sharoobooyinka vitamin ega ay ku badan tahay si indhahooday wax u yeelin indhaha waa meelaha ugu horreeya ee jadeecada ay tirto ay baabi'isa way jadeecada wadnaha waa u gudubtaa sambabada waa u gudubtaa waxay kaloo u gudubtaa tubooyinka neefmareennada waa u gudubtaa calaamadaha ugu daran saan hore usoo sheegnay waa qandhadii darnayd waa sidoo kaleeto ee qufacii qalalka ahaa ee canuga ku dhacayay halista ugu daran waa faafidda ee cudurkan faafayo waa soo sheegna waxaan dhahnay cudurkan si deg deg u faafaa waxaan baraarujinaynaa marka waxaan aada ugu naxa mararka qaarad waxaa arkaysaa canug yaroo jadeeco qabo oo dugsiga loo dirayo oo ilmo labaatan soddon arday dhex fadhiyo oo qufacayo soddonkaas afartankaas ilmo hal maray kontaminayd noqonayaan hal maray cudurka qaadayaan halkaas maalin wada qaadayaan kulligood waxaan ku talinaynaa maclimiinta dugsiyada iyo dadka murabbiyiinta carruurta hayo canuga maanta qandha zaa'id lagu arkay oo hooyada aragto ee lagu arko jadeecada inaan dugsiyada la keenin ee guriga lagu haayo ilaa uu ka soo bogsanaya siduu kuwa kaleeto loo seefgareeyay ayaan kula talinaynaa dadka waxaa la dilaya inta badan daawooyin fara badan oo cudurkan lagu bixiyaa jiro dadka siiyaan daawooyinka looma baahna hadduusan dhakhtar qorin dhakhaatiirta haddii cudurkan oo complication sameeyo oo cudur kale u gudbo ama laabjeex u keeno qaarjeex uu keeno nimonia ku dhacdoo kale dhakhtarka waa soo qori karaa daawoyn antibiyuutig waa sii karaa oo wuxuu daaweynayaa markaas nimooyinadii ayaa laga daaweynayaa sidaan hore u sheegnaba tallaalka saxda ah ee lagu kalsoon yahay rasmiga marka la helo waa habka ugu fiican ee cudurkan jadeecada looga hortago fayruskaas inta badan ma laha tallaal fayrusyada guud ahaan inta badan ma laha tallaal maxaa yeelay fayrusyadu waa isbebedelaan hadda waxaan arkaynaa fayruskan hadda koronaha meeqoo marhayaa wejigaanu iska bedelay weji kalou yeeshay weji kalou yeeshay weji kalou yeeshay morog maxaa kaa dari omikra hadda lamaraa soo maahin beri waa iska bedeli karaa fayrusada badanaa marka talaal lagama samey karo waa isbebedelaan laakiin ilaahay fadigii subxaana wa tacaala iyo galladiisa cudurkan janeecada maalinkii la ogaaday boqol sano ka hor markii la ogaaday cudurkan janeecada fayruskiisu waxba iskama bedelin wax iska bedelin waa sidiisii waaye saas daraaddeed tallaalkii ugu horreeya jadeecada loo soo saaray ilaa yoominaa haada hadduu tallaal sax yahay kiyaa la isticmaalaa oo ku filan marka intaasaan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka barinaa subxaana wa tacaala in carruurteena ilaahay ka badbaadiyo in nadaafadda lagu dadaalo cudurkaa mar hadduu dilaaca halisuu keena si deg deg u faafaa qoladan faydhowrka inay aada u dadaalaan dugsiyada iyo madaarista iyo macaahidda in aada looga dadaalo ilahay waxaan ka barinaa subxana wa tacaala ummaddeena in wacyigooda kor u qaado intaasaan kusoo koobayaa cashirka wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا